wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka ku qabatay shir looga hadlayay isdhexgalka hay-adaha ka shaqeeya arrimaha deegaanka iyo wasaaradaha deegaanka heer federaal iyo heer dowlad goboleedba waxaana shirka goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka socda wasaaradaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowlad goboleedyada dalka iyo dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale xubno ka socda hay-adaha ka shaqeeya arrimaha deegaanka qaar ka mid a xubnihii ka socday wasaaradaha deegaanka dowlad goboleedyada dalka ayaa ka hadlay ahmiyadda shirka uu leeyahay dowlad goboleedyadii ay ka yimaadeen shirka madaxda agaasimayaasha guud ee wasaaradaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada hogaaminayo agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada ee qaranka waxaan halkaana u imaanay inaan ka doodno ama isla meel dhigno sidii national iyo state levelba aanan u midayn lahayn guud ahaan wada shaqaynta qof walba meeshuu joogo mas-uuliyad ayaa ka saaran sida aan ognahay wasaaradda deegaanku waa wasaarad curdan ah haddana ay muuqato mid level sare marayso alxamdulilaah taasna waxay ku imaatay isku duubni iyo wada shaqayn dhexmartay dhammaan agaasimayaasha guud iyo agaasinka wasaaradda federaalka
arrimaha global environmental climate change update oo aan qayb ka noqotay wasaaradda deegaanka ee ss khaatumo ay qayb ka noqoto aad baan ugu hambalyaynayaa agaasimayaasha guud ee wasaaradda deegaanka iyo wasiirka wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada soomaaliya inviteka uu maanta nagu siiyey dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada xukuumadda federaalk soomaaliya yuusuf samatar ayaa sheegay in loo baahan yahay in iskaashi midnimo la muujiyo si looga hortago arrimaha deegaanka saamaynta ku yeesha madasha waxaa loo aasaasay in lagu wada tashado laysku waafajiyo dadaalada ay wadaan wasaaradaha deegaanka heer federaal iyo heer maamul goboleed si loo mideeyo juhdiga aan ugu jirno ilaalinta deegaanka iyo la tacaalidda isbeddelka cimilada iyo inaan midayno iyo inaan dhiirigelinno wada shaqaynta iyo xog iswaraysiga mar walba haddii laiska warqabo laisxog waraysto la isu waramo waxaa ka soo baxayo is-afgarad waxaa ka soo baxayo isla jaanqaadka in wasaaradihii heer federaal iyo heer maamul goboleed isla jaanqaadaan iska warhayaan isku jiha u socdaan oo hadafkeenuna uu yahay ilaalinta deegaanka iyo wax ka qabadka isbeddelka cimilada shirkan ayaa ku soo aadaya xilli isbeddelka cimilada soomaaliya uu saameyn weyn ku yeesho haddana lagu guda jiro xil roobaad iyadoo dalka uu soo maray abaaro isdabajoog ahaa kuwaas oo saameyn taban ku yeesha deegaanka